bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والslaaة والsلاam عlى نbyina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin amا baعd الxadiiث الxaadi caشhر عan الxasn بn عaliyi sبط rasuuli الlahi slى الlه عlيه وalي وsلم وrayxaanatihi radي الlه عanه qaal xafidtu min rasuuli الlahi slى الlه عlيه وalي وsلم dac maa yariibuka ilىa maa laa yariibuk rawaahu النasaaئiyu wالtirmidiyu waqaala xasanu صaxiixu waa xadiidkii kow iyo tobnaad wey alxadiiثu xaadi cashar xadiidkii kow iyo tobnaad marwiyun can اlxasan xasan ibni cali ayaa laga wariyey oo ahaa sibdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه ali wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wiilkii ay gabadhiisu dhashay ahaa oo faatima binti rasuulillaahi ay dhashay iyo wa rayxaanatihii udeygiisii nebiga ahaa yacni wuxuu carabsanayey ahaa reexaanta annaga waxaan ra reexaana u naqaanaa shayga udug maaragtay carafta leh ee caleenta la ursado yaa reexaana la yidhaahdaa nebigu wuxuu carabsanayey oo u jeclaa ka mid ahaa radia allaahu canhu xasan allah ka raadi noqde eh qaala xasan wuxuu yidhi xasan ibni cali bni abi aalib xafidtu waxaan xafiday min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alle waxaan ka xifdiyey oo aan qowlkiisa ka soo qaaday oon xifdiyey hadalkan uu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka dac ka tag xasanow faraha ka qaad iskaga teg maa yariibuka wixii ku shaki geliyo isaga teg marba haddii waxaan shaki aad ka gasho bannaanaanshaheeda iyo bannaanaan la-aanteeda iyo xaaraamnimadeeda iyo xalaalnimadeedii oo shakiba kaa gala iskaga teg ilaa maa shay aad markaad ka shaygaa ka tagto shay u kaco xaggiisa aad laa yariibuka aanan shaki ku gelinin waxaadan shaki ka qabin aad hadday xalaal tahay hadday mubaax tahay hadday maaragtay shay wanaagsan tahay marna waxaan shakiga lahayn aad baa la yidhi nabiga kelimadaas oo kelimad aada u qiimo badana yaan ka xifdiyey buu yidhi rawaahu waxaa xadiidkaas wariyey annasaa'iyu imaamu nasaa'i fii sunanihi ku wariyey watirmidiyu imaamu tirmidina waa uu wariyey fii sunanihi wa qaala tirmidi wuxuu yidhi markuu xadiidka warinayay xasanun saxiixun xadiidkan waa xadiid xasana oo saxiixa marka riwaayadan ee qaabkan tirmida u isticmaalo xasanun saxiixun waxaa la yidhaahdaa laba sanad markuu xadiidku ku yimaado laba sanad oo midna xasan yahay midna saxiix yahay markuu ku yimaadaba wuxuu leeyahay xasanun saxiixun macnaheedu waxaa waaye waa xasanun wa saxiixun labadaas sanad buu leeyahay weya ama xasanun aw saxiixun markuu hal darajo ku yimaado oo ninka xaafidkaa uu shaki ka galo xadiidkani ma saxiix ba mise waa xasan laakiin mar kastaba derajada xasan hadduu joogo waa la xujaystaa waa waa xadiid la xujaysanayo oo saxiixoo xadiid sugan wey marka hadduu asagu labadaa uu ka shakiyo usan daciif iyo wax ka sii liita uusan ahayn waxaa weeye xasanun aw saxiixun baa la odhanay ama waa saxiix ama waa xasan labada unba midna kama baxayo cibaarada uu tirmidi isticmaalo ama muxadisiintu qaar isticmaalaan weeyaan xadiidkan labadaa sheikhuu noo sheegay oo nasaa-i iyo tirmidi oo sunanka ka mid a keligood ma warinine a'imo badan baa soo saarto imaam axmed ibni xambal uu ka mid yahay ibnu xibbaan uu ka mid yahay cabdirasaaq sancaani uu ka mid yahay abu daa'uud atayaalisi uu ka mid yahay alimaamu daarimi uu ka mid yahay abaraani fi lkabiir uu ka mid yahay abu nucaym fi lxilya uu ku wariyey alimaamu albaqawi fi sharxi sunna a'imadaasoo dhanaa soo saara xadiidkani marka waa xadii yacni darajadiisu ay saxiix tahay weeyaan waa xadiid saxiixa wey xadiidkan wuxuu ka mid yahay min jawaamic alkelim maadaama xadiidkan yacni kitaabkani jawaamiculkelim uu ka warramayey waxaa weeye waa nebiga kelimaadkiisii yacni jawaamicda ahaayee alla uu ku gooni yeelay bay ka mid tahay dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk waa hadal kooban oo haddii la yidhaahdo ha la sharxana wakhti dheer qaadanayo kutub badan laga alifi karo laakiin wax badan ayuu ku soo ururiy labadaa kelimo waxaa ku shaki geliyahay ka tag waxaan ku shaki gelininna aad yacni xadiidkaas waa min jawaamic اlkelim buu ka mid yahay weeyaan xadiidka wuxuu waxaa warinaya xasan ibni cali xasan ibni cali sheekhu wuxuu ku tilmaamay sibti rasuuli اllaahi sibti iyo xafiidaa kala jiro sibti waxaa la yidhaahdaa adiga gabadha aad dhashay ilmahay dhashaa sibti la yidhahda awowaha uu tahay gabadha ilmahay dhasho sibti baa la yidhahdaa sida haddaba xasan waxaa waxaa dhalay faatima binti rasuulillaah oo nabiyullaahi moxamed gabadhiisii ah baa dhashay amaa wiilkaada wiilkiisa ilmaha ou dhalaahi xafiidaa loo yaqaana xafiid baa la yidhaahdaa oo sibti lama yidhaahdo wiilashaa wiilkaaga wuxuu ay dhalaan wiilashaadu ilmahay dhalaan xafiidaa loo yaqaanaa waa ibnulibniga sidaasaa la yidhahdaa xasan ibni cali waxaad ogtihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay sayid inuu yaho ku tilmaamay sayid buu ku tilmaamay xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi ku warinayo wuxuu nebigu ku sheegay xasan ibni cali uu yidhi ina bnii hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni min almuslimiin wiilkaygan xasana yacnii nebiga waxyaalaha ilaahay uu siiyey oo waxyiga uu ku ogaada bay ka mid tahay oo alla u waxyooday wiilkayga isagoo yar buu hadalkaa leeyahay waa sayid weeyaan waxaana la arkaa laba qolo oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ahoo dagaal u dhaxeeyo inuu ilaahay dhexdooda ku hesh isaga sababta uu ku heshiisiiyo oo islax dhexdhigo waxay culammadu ku fasiraan markii cali bin abi aalib oo aabbihii iyo xasan ee khilaafada maaragtay beecadii lala galay waa tii reesham ay ka hor yimaadeen yacni mucaawiya iyo raggiisii ay ka hor yimaadeen saxaabada ridwaan ullaahi calayh khilaaf waa tow dhacay oo muslimiinta dhexdoodii dagaal oo ka dhacay fii cahdi caliyin radia allahu canhu khilaafkaasoo taagnaa ayaa ma aragtay cali bn abi aalib ninkii khaarijiga ahaa khawaarijta ka mid ahaa ou dilay khaarijigii baa dilay markuu dilay yacni waxa muslimiintii ay beeco la galeen xasan ilaa xasan iyo xuseen xasan baa weynaa xasana marka beecadii lala galay oo khaliifadii madaxtinimadii laga dhigay marka siraaci waa taagnaan lahaa soo maaha labadii dhinac shaam iyo xijaaj u dhexeeyey xasan wuxuu uga tanaasulay mucaawiya madaxtinimadii farahu ka qaaday aabbihii beecadii lala galay markii lala beectamay dabadeed ayuu ka tegey markaasaa islaax iyo jamaacadii muslimiinta ay isku timid hal madax ay yeesheen marka hadalkii nebiga uu sheegay tanabu'aadkiisii iyo qaybkii ilaahay uu tusay ayaa meesha ku xaqiiqoobay wasayuslixu allaahu bayna fi'atayni min almuslimiin laba muslimiinta ka midahu waaweyn ayuu rabbi ku heshiisiin doonaa buu yidhi xadiidkan marka markaan usoo noqdo dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wuxuuna amrayaa wax alla wixii shubho kaa galo oo aanan xalaalnimadiisa kuu caddayn xaaraamnimadiisana aysan kuu caddayn ee xadiidkii nucmaan ibnu bashiiro hore u soo marnay oo kala ihi inaad ka istaagto marna inaadan mutashaabiha aadan ku dhiiranin shayga aad qaadanayso ku dhaqmaysana inuu yahay shayga xalaasha maxdiga ah xalaalnimadeedu ay barax tiran tahay ood og tahay inaad aad isticmaasho oo la timaaddo sida waxa xaaraamta ku ahba aad uga tegayso inaad waxa mutashaabiha ahna aad ka tagto maxaa yeelay qofka markuu shayga xalaasha ku gaabsado xalaasha markaa ku gaabsato waxa weeye qalbigaada طumaaniinaad ka helaysaa naftaadu way xasilaysaa waxaad og tahay inaadan xaaraan ku dhex jirin laakiin markaa mutashaab mushtabih dhex gasho shay shubha ku jirta aad gasho waxaad qalbigaada marka ma sugna ibdiraabaa gelayo waxaa gelaya qalaq baa ku gelayo war amaa xaaraan gashay waa qofka ruuxda ku dambayso iimaanka ku dambeeya wey amaad xaaraam gashay ama xalaashi ka fogaatay waxyaalahaasoo dhan ayaa imaanayso marka in la yska ilaaliyo xadiidka wuxuu amrayaa inaan iska ilaalinno wax alla wixii shubha ah oo idil oo xalaalnimadiisu aysan kuu caddayn inaad faraha ka qaado taasay xadiidka uu tilmaamayaa weeyaan wax kastana xalaasha iyo xaaraamta keliya maahee cibaadaadka kalena wuu geli karaa shaki baa ku galay waxbaad ka shakisay yaqiinna waad haysatay yaqiintaad qabsan shaki waad ka tegeysaa maalan yacni adow maaragtay aan weyse qabin adoon weyse qabin baad salaad gashay inta ilowday oo isku malaysa inaad weyse qabto salaaddii markaad ku jirto ayaad waxaad garanaysaa waaad waxaad ku waswaasaysaa ku shakiri war weyse la'aan waataad ahayde ma weysaysatay mise ma aadan weysaysanaa ku shakisay marka maxaa yaqiin u haysay inaadan weyse qabinaa yaqiin u haysay soo maha yaqiinta qabso shakiga ka tag shakiga ahaa inaad weyse qabto tuur inaadan weyse qabin xaqiiji salaada ka bax weysayso markaa tuko marka waxaa la rabaa yani dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka taasaa soo gelaya cagsigeeda waxaa ah waad weyse qabtay adoo weyse qabo oo aad hubto yaqiin ahaanaad u hubtay baad salaad gashay markaasaa shaki ku galayo weysadaadii aad qabteen ma burtay oo ma kaa burtay mise kaama burin baad ku shakisay maxaa yaqiin u haysaa inaad weyse qabta baad haysaa inay kaa burtay inayse kaa burinna waa shaki soo maaha shakiga tuur inaadan weyse qabtay baad qaadanaysaa salaadaada waad wadani kama baxaysid weeyaan marka taasaa la mid ah acmaal fara badanaa ku dhisan acmaal fara badan baa ku dhisan salaadoo kale hadday maalan ay ceshihii afar ragco u ahaa baa waxaad saddex ragca inaad tukatay iyo ina afar tukatay baad ku shakisay yaqiin maxaa ah inaad saddex tukatay baa yaqiin u haysaa soo maa kii afraad inaad tukatay inaadan tukanin baad ku shakisay yaqiinta qabso oo saddexdii ah kan afraad tuur istaag ragcadaa la imo oo soo dhammaystir yacni cibaadadaadkan uu gela dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wuu soo gelaya ragcadii afraad la imo maalan adoo salaaddii ku jiro yaa waxaad ku waswaastay ma dabayl baa kaa timid oo maaragtay intaad maaragtay yaad rukuuc iyo sujuud ku jirta ama waxun kaa yimaadeenoo dabayl gadaal ka timid baad ku shakisay laakiin yaqiin uma haysid nebigu wuxuu ku leeyay salaadda ha ka bixin yacni falaa tansarif xataa tasmaca sawtan aw tajida riixa ilaa aad dhawaaqeedii maqasho dabayshi kaa timid dhawaaqeeda aad maqasho ama urkeedii aad aragto salaaddii ha ka bixin intaasaa la rabaa marka taasaa yaqiin ah wey yaqiintaasaa marka la rabaa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka macnahaasuu kulminaya sidaa darteed bay salafkeenni ridwaanullaahi calayhim mucaamalaadkooda xataa markay ku jiraan mucaamalaadkooda markay ku jiraan ama ganacsigooda ama tijaaradooda markay ku jiraan wixii shaki ka galaa waa ay ka tegi jireen sheekheenna wuxuu soo guurinaya ibnu rajab raxmatullahi calayhi sheekh la yidhaahdo abu cabdiraxmaan alcumari azaahid nin zaahida ahaa ayaa wuxuu sameeyey xagga aad nin waracaboo xalaal miirad buu ahaa aad u xalaal miirin jiray wuxuu odhan jiray idaa kaana alcabdu warican taraka maa yuriibuhu ilaa maa laa yuriibuhu qofka hadduu warac noqdo oo qof xalaal miirada uu yahay wax alla wixii shaki ka gala wuu ka tagaa waxaan shakiga ka gelin buuna aadaa yaqiintuu qabsada macnahaasuu odhan jiray wuxuu soo guurinayaa sheekh la yidhaahdo xajaaj ibnu diinaar ninkaas xajaaj ibnu diinaar la yidhaahdo oo raggii hore culammadeenna hore ka midihi yaa nin wuxuu u dhiibtay xoolo raashinuu u dhiibay raashinkan qaad buu yidhi magaalada basre la yidhaahdo geeyo nooga soo gad raashinkayga basre geeya ka soo iibi laakiin markaad tagto maalinka aad tagtaa hal shardibuu ku xihay maalinka aad basre tagto ciraaq ku taallo markaad tagtaay beeca suuqa maalintaas uu ka joogo ku gad buu yidhi wixii raashinkayga ku iibi yacni dib ha u dhigin maalinkaad gasho beecaas suuqa raashinkan uu ka joogo ku gad ninkii raashinkiibuu qaaday basruu tegey basre markuu tego wuxuu kula kulmay raashinkiioo dhulka yaallo oo beec jaboy eber ah aan cid rabtaa la arag bakhaaruu ku xareeyey macnaha beeceeda hooseeyaan ka wadaa beeceeda oo hooseeyo ayuu arkay meel buu ku xaraystay wuu xabisay muddow hayey beeciiba raashinkiiba kor u kaca raashinkii beeciisiibaa kor u kaca markii raashinkii kor u kacay ayuu iibshay markaasuu lacag badan ka helay ninkii raashinkii markuu iibshay buu lacag badan ka helay warqaduu marka soo qoray oo usoo diray xajaaj ibnu diinaar ayuu u soo diray oo qisada ugu sheegayo ma uusan ka qarin waxba wuxuu yidhi maalinkaa aan tegey raashinku cid beec ma joogin waan xabisayoo meelaan ku xabisay dabadeed baan iibiyey markii muddo ay joogto qiimo uu yeeshay baan gaday markii aan markii aan gadayna fasdadtu fiihi kada wa kada waxa i waxaasan ka faa'iiday buu yidhi xoolahaas ayaa ribaxaasan ka helay yacnii farax ahaan buu ugu sheegayaa inuu ku faraxsan yahay markii warqaddii ay xajaaj ibnu ay soo gaarto xajaaj ibnu diinaar ay soo gaarto warqad kale u qoray ninkii wuxuu yidhi innaka qad khuntana waadna khiyaantay buu yidhi khiyaarad nagu samaysay waadna khiyaantay buu yidhi wa camilta bikhilaafi maa amarnaaka bih waxaanad shaqo waxaad qabatay anan ku amrin shaqo annaga anan ku amrin ayaad samaysay buu yidhi fa idaa ataaka kitaabii haddii kitaabkaygaas warqaddayda risaaladan kuu soo qoray ay kuu timaaddo fatasaddaq bijamiici thamani dalika acaami fatasaddaq bijamiici thamani dalika aطacaami calaa fuqaraa'i اlbasra waxaa weeye warqadeeda markaa hesho xoolaha aad hayso dhan sadaqee fuqarada reer basra sii buu yidhi intaas haddaanba ku badbaadnaa nasiib joognaa buu yidhi markaasuu yidhi falaytanii aslamu idaa facaltu dalik yacni wuxuu leeyay shallaytadaydii haddaan intaa sameeyo sadaqaysto oo aan badbaado xataa waxba i ahaan layd ilahay agsi aan ku badbaado markuu sadaqaysto wixii muxuu sheikhaa ka dagaalamay ixtikaarka waxaa la yidhahda raashinka markay ummadda u baahan tahay inaad tiraahdid maanta suuqa annaga dadkeenna waa taqaana markuu suuqa hoosu joogo waxaa leey baqaar igu xaree baqaara lagu xareeya ilaa sicirka oo kor u kaco baa la sugaa ixtikaaraa la yidhahdaa shiikha marka taasuu diidan yahay wuxuu yidhi ixtikaar waxa la yidhaahdo haddaanba badbaado ilaahay agtii aan ku badbaado markaan xoolahaygii sadaqaystay baa nasiib joogaa buu leeyahy waracnimada dac maa yariibuka ilaa maa laa yariib shaki baa ka galay soo maa xoolahaan bakhaarka la geliyey oo ziyaaday ixtikaarkaas ka yimid ayuu ka baqay laakiin wa xoolihiisibuu gatay sicirkii ayuu maaragtay oo maanta ilaahay u qaaliyeeyey intaasuu iska ilaaliyey marka waxay tusaysaa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaa la mid oo shiikhuu soo guuriyaa nin la yidhaahdo yaziid ibnu zureyc yaziid ibnu zureyc waxaa la yidhaahdaa aabbihii waa nin aada xalaal miirad buu ahaa aabbihiis baa dowlada dowladaha la shaqaysan jiray salaadiinta dadka madaxda ah ayuu meelo madax uga ahaan jiray wilaayadan magaalooyinkaa loo dhiibi jiray dowladahana waad aragtay ninkii magaalo loo dhiibo ama maaragtay meel waali ka noqday iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa madax ka noqdaay waxaa soo galo waxyaalo aan la ogeyna soo galo xalaal iyo xaaraan bu isku dhex jirtaa la iska urursadaa aabbihiisou ha isagu maahayn yaziid ibnu zuraac odagii baa dhintay odagii xoolo badanuu ka dhintay yaziid waxaa ku soo aaday shan boqol oo kun xoolo aha ku soo aaday yacani dirham iyo diinaara waaga la isticmaali jiray shan boqoloo kun aa ku soo aaday markay shantaa boqoloo kun ay ku soo aadaan la yidhi xoolaha dhaxalkii aabbaha intaanaad ka heshay marra buu yidhi ma u baahni buu yidhi waa diiday inuu qaato maxaa yeeley aabbahay salaadiintu u shaqayn jira u yidhi dadkaas xoolahooda madaxda ayuu mas-uul u ahaan jiray marka waxba ka cuni maayo buu yidhi markaasu wuxuu ka doorbiday caw inta soo gado dirmaha iyo dembiilaha iyo waxa laga sameeyo inuu dirmaha iyo dembiilaha cawda laga keeno inuu iibsado suuqa geysto oo ku gato oo markaa isagii ilmihiisa xalaasha ay ku noolaadaan maxaa yeele shaki baa ka gala aabbihii waxaan maxalaalbaa ma dad baa laga soo dhacay umaraduna dadka xoolahooday boobaan xoolaha dadkay dhacaan marka ma xalaal baa mise xalaal ma aha baqid uu ka baqaayo darteed ayuu maaragtay shiikhaasi uga tegey weeyaan marka waracnimadu marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka waraca laa yakhfa alwaracu baa la yidhahda qofka warica ah laa yakhfa alwaricu qofka waraca xalaal miiradka ay ma qarsoona marka waxaa la rabaa xadiidka wuxuu kutusayaa wixii aad xalaalnimadeeda aad hayso inaad isticmaasho aad og tahay inaad isticmaasho wixii shubha kaa galanna ka tagto ayaa la rabaa xalaalnimadeeda ay kuu caddaan weydo baa la rabaa waracnimada marka marka waxyaalahanoo kale la iska dhowrayo marka la iska ilaalinayo haddee waxaa la rabaa qofka markuu waxaan shubahaadka mutashaabih uu ka tegayo waxaa ka horraysa ma inuu muxaramaadka waaweyn inuu ka tagaa ka horraysa soo ma laakiin dad waxaa arkaysaa ayagoo xaaraamtii waaweynaa ku jiro xaaraan waaweyn ku jiray shubahaadka yararkaa ku weydiinaya aday ka hadlaya shubahaadkan adoo kale inaad ka hadashid waxaa ka horrayso in lagu yidhahdo horta xaaraamtaa ku jirta ka soo baxa shubahaad intaadan ka hadlin wuxuu culammadu usoo qaataan daliil usoo qaataan reer ciraaq oo kale ciraaq waagii yacni khawaarijta ayaga ku badnaayeen dadka khawaarijta le ayaga ku badnaayeen waana dadkii dilay xuseen ibni cali xuseen ibni cali ibni abi aalib sibtu rasuulillaah ayay dileen markaasay waxa xuseen dhiiggiisii dhiiggii oy xuseen oy rasuulka wiilkiisii awowga u ahaa waxba agtooda kama aha dhiiggoo la daadiyo markaasuu intay ibnu cumar u yimaadeenba waxay yidhaahdeen cabdullahi ibnu cumar u yimaadeen markaasaa nin dhiig maradiisa waxaa gaaray kanaaca dhiiggeed kanaaca dhiiggeed baa gaaray kanaacuu dila markaasaa marada ka gaartay markaasuu yidhi ibnu cumarow dhiiggan ka warrama najaasaa buu yidhi dhiiggan kanaacada ma najaasaa maradeeda gaaray ibnu cumar aada ula yaabay markaasuu wuxuu ku yidhi yas'aluunii can dami lbacuud waxay i weydiinayaan dhiig kanaaco waqad qataluu xuseyxuseynay dileen xuseyn ibni calina ay dileen sibtu rasuuli llahi sal alla alay wasalam dhiiggii oo saxaabadii wiilkii nebiga awowga u ahaa dilkiisii ayagoo dilayba waxay i weydiinayaan haddana dhiigga baashi muxuu ahaa ma xalaal baa mise ma nijaasa mise nijaasoma kanaacada dhiiggeeda waxay yidhahdaan khawaarijtoo kale waxay ka sheegaan dee dadka muslimiinta oo kuwii gaalaysiiyey moog tahay way gaalaysiiyeen markay gaalaysiiyeenna dhiiggooday bannayseenoo saxaabada oo kuwii leyn jiray asxaabta nebigay dili jireen cali bn abi aalib baa ka mid a ay dili jireen haddana waxaa la yidhaahdaa waracnimada oo doqonnimada meeshay ka gaareen timir markay arkaan dhulka ku dhacdo waxay leeyihiin ama waxayga soo gaaraan dhiigga muslimkana waa bannaysanaya timir meel taallana ma taabanayo wuxuu leey ama waxayga soo gaaraan marka waracnimo doqonnimaa waay taasoo kale marka ma ahe horta waxaa la yidhahdaa war xaaraanta ku jirta horta ka bax dhiigga muslimka waa kaa xaaraamee jooji in la yidhaahdo markaa kabacdi shubahaadkana ka fogo markaa kabacdi marka qofka la amrayo shubahaadka inuu ka fogaada la amrayo waa qofka xaaraamta weyn iska ilaaliye weyaan kaa weya alxadii alxaadi cashar xadiidkii koo iyo tobnaad marwiyin can alxasan bni caliyin sibti rasuuli llahi sal alay wasalam warayxaanatii radia allahu canhu xasan ibni cali baa laga wariyey oo nebiga wiilku awowaha u ahaa reexaantiisiina ahaa wuxuu carabsanayo jeclaa ahaa allah ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan xifdiyey min rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alla waxaan ka xifdiyey dac maa yariibuka wixii shaki ku geliye ka tag ilaa maa laa yariibuka waxaan shaki ku gelinin u kaco aad xaggeeda rawaahu nasaa'iyu imaam النasaaئي baa wuxuu wariyey وtirmidiyu ayaa labadaba sunankooda ku wariyeen وaqaala tirmidi wuxuu yidhi xasanu صaxiixu yaعni hada xadiiثu xasanu صaxiixu hadalkaas ayuu yidhi wya alxadiiث الثaني caشhر can abi hurayraةa radي الlaه canهu can النabiy slى الlaه عalيه alي وsلم qaala min xusni islaam الmar'i tarkuhu ma laa yacniihi rawaahu الtirmidiyu وغayruhu alxadiiث الثaني caشhر xadiidkii labiyo tobnaad marwiyan waxaa laga wariyey can abi hurayraa radia allahu canhu abi hurayra baa laga wariyey can اnabiy salى اllahu alيyه wasalam nebiguuna ka wariyey abu hurayra qaala nebigu wuxuu yidhi rasuulka ayaa wuxuu yidhi min xusni islaami اlmar'i qofka islaamnimadiisa wanaageedu waxa weeye tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniih waxa aan qiimaha lahayn oo aan ihtimaamka lahayn oo aan shay muhiima ahayn ka tegistiisa uu ka tagaahy baa waxay tahay islaamnimadiisa wanaaggeeda qofka uu yahay weyaan rawaahu xadiidka waxaa wariyey aلtirmidiyu imaam الtirmidi baa fii sunani ku wariyey wagayruhu asaga dad aan ahayna culamo aan ahayna way soo saareen xadiidka marka imaam الtirmidi darajadiisa wuxuu ku sheegay xadiiثun xasanu buu yidhi xadiis darajadiisu xasan tahay buu leeyahay waxaa kaloo xadiidkan soo saaray ibnu maajah imaamu axmed abaraani xaakim a'immadaasoo dhan way soo saareen xadiidkan oo tirmidi ku xukumo xukumkiisa xasan inuu yahay ilaan darajaadka axaadiista waad garanaysaan saxiixa u sarreeyo saxiix lidaatihi yaa la yidhaahdaa saxiix lidaatihi baa la yidhaahdaa waxaa ku xigay saxiix ligayrihi duruqdiisa inta laisku geeye baa saxiix ligayrihi la yidhaahdaa waxaa ku xiga darajada xasan lidaatihi dadka xasan darajada gaaro waxaa ku xiga xasan ligayrihi waa duruqdiisa markii laisku geeyo darajat lxasan ou tago afartaas saxiix lidaatihi iyo saxiix ligayrihi iyo xasan lidaatihi iyo xasan ligayrihi yuxtaju biha axaadiistaas waa la xujaystaa waxaa ka hooseeya xadiiska daciifka ah iyo wixii mawduuca iyo wixii kusii xigaa kasii kasii dambeeya weyaan lama marka kuwaa lama daliishada hadduu daciif yahay laakiin xadiidka xasanka waa xadiid alxujaysanayo oo sugan weeyaan laakiin sheekh naasir اdiin اlalbani raxmat ullaahi calayhi xadiidkan oo tirmidi xasanka ku xukumay asagu wuxuu ku xukumay wou tasxiixiyaa fii saxiixi jaamic sahiir jaamic sahiir kitaabkaasuu ku tasxiixiyaa xadiid saxiixa buu ka dhigaa weeyaan xadiidkan isaguna wuxuu ka mid yahay min jawaamic اlkelim maxaa yeele nebigu wuxuu ku sheegay min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih waa hadal kooban wey oo qiimo weyn ku fadhiyo hadal weyn leh weeyaan qofka islaamnimadiisa wanaaggeedu waxa weeye inuu isaga tago wax alla wixii maa laa yacni la yidhaahdo aan macno lahayn maa laa yacni maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa maa laa tatacallaqu bihi cinaayatuhu wayahtamu bih waxa aysan ku xirnayn ka murugtiisu shayga ka muruggoonshihiisu ka murugoonayahay ayaan ku xirnayn ihtimaamka waxa uu siinayo ahamiyadda uu siinayo shayga uusan ku xirnayn ayaa la yidhaahdaa oo maalan xagga luqadoo kale markaa ka hadlaysa waxaa leedahay canaa fulaanu bikada yacni qofka hebel la yidhaahdaa wuu ka murga arrintan aad buu ugu dadaalo oo ihtimaamuu siiyey baa la yidhaahdaa saasoo kale waa goorma ida اhtama bihi wa طalaba markii uu shaygan ahamiyad uu siiyo oo shay muhiima uu yahay oo uu dalbayo shaygaasi baa la yidhaahdaa hebel arrintan aad buu uga murugoodaa aad buu ugu dadaalaa weeyaan cinaayada marka lafdiga la yidhaahdo xagga luqada waxaa la yidhahda waa shiddaة اlاhtimaami bالshay shaygan yacni qiimayntiisa inaad ku dadaasho dadaalka aad ku dadaasho ayaa la yidhahdaa alcinaaya loo jeedaa weeyaan xadiidka marka oo jawaamic اlkelimka ka mid ah darajadiisana inay saxiix tahay aan aragnay wuxuu noo sheegay qofka muslimka islaamnimadiisa waxa ay ku wanaagsanaanayso wax alla wixii maalaayacniya ama qowl lagu hadla ha noqdo ama ficil la sameeye ha noqdo inuu isaga tago faraha ka qaado wax aan adduuniya aakhara nafci kaa soo gelaya jirin w adduuniya aakhara nafci kaa soo gelaya aanan jirin inaad ka tagto arrintaas ayuu xadiidkaasi amrayaa waana asal weyn oo min usuuli sharci ka mid ah aadaabta islaamka uu leeyahayna ka mid ah weeyaan islaamka aadaabtiisa ka mid ah wey maxaa yeelay maalayacniga muxaramaadka way soo geli karaan wax alla waxaan maaragtay aanan muhiim ku ahaynna walow yuusan xaaraanba ahaanine way soo gelayaan weeyaan way soo gelayaan waxa ugu horeeyaa la yidhaahdaa oo arrintan soo gelayo maalaayacniga soo gelayo waxaa ugu badan aqwaasha qowlka dadka waad aragtee maanta dhan derbi baa la fadhiisanay soomaalida fadhi kudirir aa la yidhaahdaa reer hebela laga sheekaynayaa dad madaxweyne iyo dowlad aana meeshaa shaqaba aysan ku lahayna maanta dhan cumrigii lagu dhammaynaya danihiisii dhammaaawe adduun iyo aakhiradiisii ilmihiisa tarbiyadeeda kama warqabo meeshaasuu fadhiista maanta dhan qabiiluu difaacaya ama reer hebeluu difaacaya ama dowladu fulaanuu difaacaya oo ku jira caruurtiisii kama warqabo naftiisii kama warqabo danihii adduunka uu qabsan lahaa o dhan waa ka tegey maala yacniga waxaaso dhan baa soo gelaya waxaa soo gelayo carabkaaga xifdintiisa aada xifdiso karatulkalaamka hadalka tirada badan xataa wuu soo gelaya oo macnaha aan lahayn maxaa yeele waad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka mucaadi bni jabal uu noo keeni doonaa sheikha insha allahu tacala waan gaari doonaa xadiidkaas iyo nebigu markuu ka soo hadlay yacni su-aala nebiga la weydiiye oo la yidhi wax alla maaragtay shay jannadana igeeyo naartana iga fogeeyo rasuulka allah ii sheeg baa la weydiiyey markaasuu yihi wallahi su-aal weyn baad weydiisay buu yihi rasuulka calayh isalaatu wasalaam laqad sa'alta can cadiimin arrin weyn ayaad su-aashay buu yidhi laakiin wainahu la yasiirun calaa man yasarahu allah qofku ilaahay u fududeeya u fududaanaysa markaasuu islaamnimadii iyo diinkii markuu ka soo hadlay oo intaa uu soo sheegay yuu nebigu wuxuu ku yidhi mucaadi bni jabal uu ku yidhi alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kullihi intaa aan kaaga soo sheekeeyey islaamka inuu maaragtay yahay ra'su lamri alislaamu wa camuuduhu salaatu wa dirwatu sanaamihi aljihaadu waxaasuu ka soo sheekeeyey nebiga markaasuu yidhi waxaasoo dhan waxa milkiyey makuu sheegaa buu yidhi mucaadow markaasuu yidhi haa rasuulka ilaahi ii sheeg markaasuu nebiga carabkiisa qabtay carabku gacanta ku qabtay markaasuu yidhi kufa calayka haada kan dadka ka celi buu yidhi carabkaada qabo yacnii sidaasaa mucaadi bni jabal nebiga ku yidhi yacni hadalkaaga ilaali wey maala yacnigii waxaan macnaha lahayn iyo xaaraamtaba ka ilaali mucaad nebigoo su-aasha weydiiye oo yidhi yaa nabiyullah yaa nabiy allah wainaa lamu'aakhaduuna bimaa natakalamu bih oo miyaana loo qabanayaa waxaan ku hadalno hadalkeenna miyaana loo xisaabinaya ficilka aan samaynay iyo waxaas garanay laakiin codka afka naga soo baxaa ilaahay ma noo qabanaya su-aashaasuu weydiiyey markaasuu nebigu u jawaabo yidhi hakiladka ummuk mucaadow hooyada ha gablantee wahal yakubu اnnaasa fi اnnaari calىa wujuuhihim aw calىa manaakhirihim ila xasaa'idu alsinatihim wuxuu yidhi dadka naarta markay gelayaan madax madax markay yani waxa ugu rido weji weji loogu ridaaye ma wax kalaa ilaa waxay carabkoodu kasbadan mooye ma wa kalaa wax kala miyaa keeno marka wax carabkaadu u kasbado baa naarta madax madax qofka ugu dhacaya sidaa darteed yaa waxaa la yidhaahdaa yani carabku waa mahaalik wey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yadman lii maa bayna fakkayhi wamaa bayna fakhidayhi adman lahu ljanna qofka ii ballan qaado labadiisa fak yani labada daamood waxa dhexdooda ku sugan waa carabkii soo maha carabkaa kudhi jiro wamaa bayna fakhidayhi labadiisa boodiyood dhexdooda waxa ku jiran waa farjigii wey qofka ii ballan qaado xifdiyaahi adman lahu ljanna marka alfamu walfarju afka iyo farjigu waxa dadka ugu badan naarta ay ku galaan bay ka mid tahay weyaan cadaabku xasaaba buu ka mid yahay marka waxyaalahan min xusni islaam اlmari tarku maa laa yacniih waxa ugu badan waa aabka carabkaasaa keena weeyaan walidaalika yani qur'aanka waad og tihiin allah wuxuu leeyahay markuu fii suurati qaaf uu ka warramayo walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsu wnaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid id yatalaqa اlmutalaqiyaani can اlyamiini wacan الshimaali qaciid wuxuu yidhi maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibun catiid wax carabkaada ka soo baxo malaa'ig qoraysaa jirto waa nala qoraya waxallo wixii nala ka soo baxo carabkaya ka soo baxaa waa la qoraya marka arrintaas in qofka uu ku tiriyo waxaa la rabaa waa camal camalu lisaana la yidhahda camal waa shaqada carabka uu qabto sida camalu jawaarix xubnaha ay camal u qabtaan buu carabkuna camal u yahay sidaa darteed baa cumar ibn cabdilcasiis raxmat ullaahi calayhi la yidhaahdo waa khaamis khulafaa raashidiin ninka caadilka ahaa oo afarta khulafaa raashidiin lagu daro bani umayada madaxdoodiina ka mid ahaa wuxuu yidhaahdaa wuxuu hadalkiisa laga soo guuriyaa man cadda kalaamahu min camalihi qalla kalaamuhu ila fi ma laa yacniih yacnii wuxuu dhihi jiray qofka carabkiisa kalaamkiisa qofka ku tiriyo hadalka kaa soo baxayo markuu qofka ku xisaabay inuu camalkiisa yahay hadalkiisu waa yaraadaa hadalkiisu waa yaraadaa marka hadalkaagu inuu mar walba yaraado wax alla waxaan ihtimaam aanan dan adduuniya aakhare kugu jirtaa aynan jirin inuu camalkaadu ou ka fudu yani ka yaraado carabkaagu iyo hadalkaagu inuu ka yaraado ayaa la rabaa weeyaan xadiid imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo wuxuu leeyahay qofka markii islaamnimadiisa ay wanaagsanaato haddii islaamnimadaada kuu toosto waa markaa maalayacniga iyo wixii muxaramaad o dhan aad ka tagtee haddii islaamnimadiisa ay wanaagsanaato waxa weeyaan xasano kasta uu sameeyo wanaag kastau qofku sameeya waxaa waa loo laalaabaa toban jeer iyo ka badan baa loo laabaa haddii gaf ka dhacana waa qofka islaamnimadiisa ay toosto islaamnimadeenin maxay ku toosaysa ku wanaagsanaani waxa ugu yar waxaa waa muxaramaadka markii laga tago maalayacniga inaan ka tagno sooma haddii gaf uu ka dhacana hal mar unbaa loo qoraa looma laalaabay wuxuu leeya imaamu muslim fii saxiixihi can abi hurayrata radia allahu canhu idaa axsana axadukum islaamahu qofka hadduu islaamnimadiisa wanaajiyo oo hagaajiyo fakulu xasanatin yacmaluhaa tuktabu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dicfin yacni waxaa loo qoraa xasano kasta uu sameeyo toban jeer baa loo laablaabaa ilaa toddoba boqoloo jeer la gaarsiiyo ayaa loo laablaabaa wa kullu sayi'atin yacmaluhaa xumaan kasta uu sameeyana tuktabu bimiliha iyadoo kale ayaa loo qoraa halkii xumaana uu sameeyey xataa yalqa allaha caza wajal ilaa ilaahay uu la kulmo ayaa maaragtay loo qoraa weeyaan marka maalaa yacniga iyo carabkaagoo yaraado fawaa'id badanay leedahay wuxuu shiikhu soo guurinayaa xikaayo oo luqmaan alxakiim ninka suuratu luqmaan loogu magac daray aad ogtihiinoo aad u qiimaha badnaa oo culammada madnebi buu ahaa mise saalixba waa laisku qabto laakiin saalix buu ahaabay raajixu waa nin saalixee nebi ma uusan ahayn ay raajixa ay sidaa tahay iyuu ahar ka soo guurinaya wuxuu leeyahay luqmaan ayaa nin u yimid isagoo oo dadka ay cilmi ka qaadanayaan oo ag fadhiyaan xikmo laga xikmo badan laga dal- laga laga urursanayo ayaa nin soo maray nin baa soo maray markaasuu luqmaan weydiiyo la yaabay ninkan dadka badan ay ag fadhiyaan oo cilmiga laga qaadanayo buu la yaabay markaasuu su-aal weydiiyey ninkii baa weydiinaya yimid luqmaana la weydiinaya wuxuu ku yidhi alasta ab abd alasta cabda bini fulaanin war miyaadan ahayn reer hebel addoonkoodii sooma soomaadan ahayn ninkii addoonka ahaa oo reer hebel addoonka u ahaa markaasuu yidhi bala haa buu yidhi ninkii addoonka aniga wey markaasuu haddana weydiiyo yidhi yacni wuxuu yidhi alladii kunta tarcaa cinda jabali kada wa kada weliba ninkii xoolaha buur hebel agteeda ku ilaalin jiray xoole soomaad ahayn oo ariga raaci jiray oo saa ah markaasuu yidhi haa aniga weeyuu yidhi aniga weeyuu yidhi waa u sheegay nacam buu yidhi balaa buu yidhi waa aniga wey markaasuu weydiiyo yidhi famaa balaga bika maa araa maxaa ku gaarsiiye waxaa maanta ku arkay adag cilmi iyo khayr iyo xikma lagaa daldaranayaaye waxaa ku gaartay waa maxay buu yidhi niyo ii sheeg su-aashaasuu weydiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi sidqu اlxadiiثi wa tuulu الsukuuti cama laa yacniini labadaas shay baan ku gaaray buu yidhi tan ko- tan koobaad waxaa weeye yacni sidqu اlxadiiث weligay been ma sheegin markaan hadlayo runaan sheegaa runtaasaan ka hadla iyo wax alla wixii aniga aanan hamiid ii lahayn maalaa yacnigoo dhan waa ka gaabsadaayo yacni tuula sukuutii aamusnaantayda dheeraanteeda oon yacni aada uga aamuso camaa laa yacniini wax aniga aanay khusaynin oo aana wax adduun iyo aakhare iga soo gelaya aan jirin ka gaabsiga aan ka gaabsado labadaas ay gaarsiisay buu yidhi marka hadalka badan yacni karat اlkalaam waxay ku gaarsiinaysa khataad inuu kaa dhaco dembi kaa dhaco dhibaato badan inay ku gaarsiiso laakiin markaad hadalkaagu uu yaryahay oo aad kooban tahay waxaad ku hadlaysana wax ilaahay iyo rasuulkiisa raadi ka yihiin ay tahay qofkaasi waa badbaadaa weeyaan marka xadiidkan arrimahaas oo aad iyo aad u waaweyn ayuu shiikhu kaga warramay alxadiid الثaanي caشhar xadiidkii labiyo tobnaad marwiyu can abi hurayrata abi hurayre ayaa laga wariyey marwiyu can abi hurayrata radi اllahu canhu allah ka raadi noqday can الnabiy sal اlla alيه wasalam nabigana ayuu ka wariyey salawaatu اllahi wasalaamu calayhi qaala nebigu inuu yidhi min xusni islaami اlmari qofka islaamnimadiisa wanaaggeedu waxa weeye tarkuhu maa laa yacniihi waxa aanan wax adduuniya aakhare ka soo gelaya jirin maa laa yacniga la yidhaahda ka teginteeda uu ka tago uusan waqhtigiisa ku dhuminin waa taa weeyaan alxadiidu الثaaliث caشhar xadiidkii saddex-iyo tobnaad can anas bni maliki radi allahu canhu can الnabiy sal اlla alيه wasalama qaala laa yumin laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih rawahu اlbukhaariyu wa muslim alxadiidu الثaaliث caشhar xadiidkii saddex-iyo tobnaad marwiyun can anas bni maliki radia allahu canhu anas bni malik baa laga wariyey allah ka raadi noqdo can الnabiyi salى اllahu عalيh wali wasalam nebigeennana uu ka wariyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh qaala nebigu inuu yidhi laa yu'minu ma rumaynayo oo iimaan laga heli maayo axadukum midkiin mid idinka idinka mid ihi iimaan lagama helayo xataa yuxiba ilaa uu ka jeclaado liakhiihi walaalkii uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi waxa naftiisa u jecel yahay oo walaalkii la jeclaadaaye iimaan laga heli maayo rawaahu xadiidkaas waxaa wariyey albukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ba xadiidka way soo saareen xadiidkan waa xadiid saxiixa weeyaan bukhaariyo muslim baa soo saaray imaam axmedaa soo saaray tirmidi baa soo saaray ibnu maajaha soo saaray nasaa'i baa soo saaray a'immadaas oo dhan ba xadiidkan way soo wada saareen waa xadiid saxiixa wey wuxuuna ka mid yahay axaadiista jawaamic alkelimka la yidhaahdo waa hadal kooban laa yu'min axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi xikmo weynuu ka hadlayaa walaalkaaga muslimka ah ilaa aad waxa naftaada la jeceshahay aada la jeclaato iimaankaadii waa lagaa anfiyey waa laguu diiday weeyaan marka walaalka inaad la jeclaato baa la yidhi maa yuxibu linafsi naftaada qofka wuxuu naftiisa la jecel yahay inuu walaalkii la jeclaado oo haddee qofka waxaa dhici karto inuuba qofkan xaaraanta jecel yahay soo maa hadduu khamrada jecel yahay hadduu zinada jecel yahay ma la jeclaanaysa walaalka maya riwaayada imaam axmeda xadiidka fasirayso oo waxaa lala jeclaanaya waa khayr wey khayrkii wanaagga wey riwaayada imaam axmed wuxuu leeyahay laa yablugu cabdun xaqiiqata aliimaan xataa yuxiba linnaasi maa yuxibu linafsihi min alkhayri riwaayadaas oo saxiixa ayaa fasiraysa weeyaan wuxuu yidhi qofka ma gaaro xaqiiqat aliimaan iimaanka xaqiiqadiisa dhabnimadiisii ma gaaro xataa yuxiba linnaasi ilaa uu dadka la jeclaado maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay oo ah min alkhayri wanaag marka waxa lala jeclaanayo walaalkaaga muslimka aad la jeclaanayso xumaanta maahe waa khayrka wey khayrka inaad la jeclaatid baa lagaa raba halkan iimaankaa loo diiday laa yumin axadukum baa la yidhi maba rumayn marka laa yu'minudan la yidhi ma waxaa loo jeedaa asluliimaan miyaa la anfiyey oo mu'min ma noqonayo murtad buu noqonaya gaal buu noqonay miya mise waa kamaaluliimaan iimaankiisa dhammaystirkiisa ma dhammaystirna marka looma jeedo asluliimaan looma jeedo oo qofka walaalkii aan la jeclaanin wuxuu khayrahoo naftiisa la jecel yahay aan la jeclaanin mu'min maahe waa gaal looma jeedo taa ma aha maxaa yeelay walaalkaa oo muslimo aad la jeclaato macnaha aad la jeclaan weydo haddaad la jeclaan weydo khayrka macnaheedu inaad kufrinayso diinkii eed ka baxday ma aha laguma gaaloobo marka maxaa la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhaahdaa waa nafyuliimaani hunaa waxaa loo jeedaa iimaanka loo diidan yahay waa nafyulkamaali watamaami baa loo jeeda qofka iimaankiisa ma dhammaystirna la iimaanku darajaad buu leeyahay soo maha muxuu nebigu ku sheegay aliimaanu bidcun wa situuna aw bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku ilaa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood ayuu ka kooban yahay aclaaha laa ilaaha ila allah qowlu laa ilaha ila allah u sarrayso wa adnaaha imaadat alaada can اطariiq laa ilaha ila allah ayaa meesha ugu sarraysa ahy meesha ugu hoosaysana dariiqa oo waxa xun waddada ummaddu ay marayso in wanaagga xumaad xumaanta dhan laga ilaaliyo dhibka laga fogeeyo weeyaan marka imisaa udhexaysa labadaas toddobaatan iyo dhowr ama lixdan iyo dhowr daraja u dhexayso marka looma jeedo mu'min ma aha oo waa gaal oo waa murtad hadduu walaalkii diinka la jeclaan waayo looma jeedee waxaa loo jeedaa qofka walaalkii iimaan khayrka la jeclaan waayo iimaankiisaa naqsi ku jiraa nusqaana ku jirto nusuus fara badanoo noocaas ku timaadaa jirto nafyi liimaan xumaan markuu qofku sameeyo iimaanka laga anfiyo waxaa la mid a xadiidka bukhaari muslim ku sugan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yazni zaanii xiina yaznii wa huwa mu'minu qofka zaaniga rag iyo dumar wuxuu yahayba wakhtigaas uu zinaysanayo oo zinada ay ka maaragtay uu ku dhex jiraahi mu'min ma ahan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam macnaheeda looma jeedo waa gaal isagoo mu'min oo muslima ayay zinadu ka dhici kartaa laakiin waa naaqisuliimaan waa faasiq kabiiradan uu la yimid buu faasiq kuyo iimaankaa ka nusqaamay iimaan kaamilo dhammaystiran oo taama ma haysto wuxuu yidhi isla xadiidkaas walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa mu'min tuugga markuu xadayo isagoo mu'mina wax ma xado markaas uu xadayo mu'min ma aha macnaheedu waxaa loo jeeda waa naaqisuliimaan macsiyo kabiira waa xoolaha muslimka ood xado waa macsiya kabiira waxaa la mid isla xadiidka uu ku wadaa walaa yashribu shaarib walaa yashribu alkhamra xiina yashrabu xiina yashrabuha wa huwa mu'minu marka uu khamrada cabayana isagoo mu'mina ma cabo macnaheedu waxa waaye iimaankiisaa naaqisa weeye marka qofka markuu kabiirada la imaanayo nusuusta way isticmaashaa in nafyuliimaan la sameeyo laakiin looma jeedo nafyu asliiliimaani iimaanka asalkiisiibaaba dhammaantiis baa laga qaaday waa gaalooba looma jeedo ee waxaa loo jeedaa nafyu lkamaali watamaama loo jeedaa dhammaystirkii iimaanka iimaankiisaa dhammaystirnayn oo aan kaamil ahayn ayaa loo jeedaa weeyaan marka waxa weeye xadiidkan wuxuu nagu boorinayaa nebigu uu yidhi laa yuumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi in walaalkaaga muslimka ahi wax khayra oo dhan inaad la jeclaato ayaana laku boorinayaa waxaana la ka reebayaa oona loo diidayaa oo cagsigiisa ihi xasadka walaalka inaa xasado ilaahay subxaanau watacaala xooluu siiyey xoolihiisa inaa xasado yacni jaah buu ilaahay siiyey jaahiisii iyo wejinimadii meesha darajadu gaara ku xasado cilmi baa ilaahay siiyey cilmigiisa inaad ku xasado awlaad iyo reero badan baa ilaahay siiyey carruur inaad ku xasado wahaakada xasadkana waxaa la yidhahdaa waa zawaalu nicmati alkhayr qofka kale inuu nicmada ka zuusho inaad jeclaatid ba xasadka la yidhaahdaa waxa wanaagga ilaahay uu siiyey allow yaa ka tirtiro haddaad tidhaahdid waxasadnimada maaragtay aad tamaninayso oo madmuumka oo nala ka reebay wey marka xadiidkan khayrka inaad la jeclaata baa la rabaa walaalka xasadnimadana inaad ka fogaata baa la rabaa arrintaas ayuu maaragtay lagu tirtirsiinaya maxaa yeelay nebiga markuu leeyahay laa yu'min axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi markuu odhanayo adiga mar kastaba waxaad jeceshahay naftaada ka soo qabo dadku inay kugula mucaamaloodaan wanaagaad jeceshahay soo ma sharta inaan lagula lagula soo qaabilin xoolahaada la badbaadiyo cirdigaada la badbaadiyo naftaada la badbaadiyo wanaag inaad dadku wax ku taraan oo khayr aad ka heshid waad jeceshahay sidaasoo kale aadna lagaa rabaa walaalka intoo kale inaad ula jeclaata la rabaa naftaada waxaa la jeceshahay inaad la jeclaata baa la dooni xadiidkan waxaa la mida xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiida cabdullaahi bni camr ibni caas saxaabigaas oo nebiga ka warinayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man axaba an yuzaxzaxa can الnaari wayudkhala aljanna falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir walya'ti ila الnaasi maa yuxibu an yu'ta ilayhi yani xadiidkaa fiiri wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka jeclaado jecel in naarta laga fogeeyo naarta ilaahay isaga aysan is arkin oo aan la cadaabin jannadana in la geliyo doonayahay alla janno ka rabaahi qofkaasi falta'ti maniyatuhu geeridiisu ha u timaado wa huwa yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir isagoo allah iyo yowma alaakhira rumaysan ha dhinto isagoo allah iyo yowma alaakhira rumaysan adduunka ha ka tago taas waa qaybta hore wey qaybta marka xadiidkaani khusayso la mida waxaa weeye waliya'ti ila اnnaasi maa yuxibu an yu'ta ilayh dadka ha ula yimaado ha kula mucaamaloodo waxa uu jecel yahay in asaga lagula mucaamaloodo wixii aad jecesha in lagula yimaado lagugula mucaamaloodo waa inaad dadka kula mucaamalootaa kula dhaqantaa sidaasoo kale weeyaan marka xadiidkan waa xadiid cadiima oo aad u weyn wey salafkeennii ridwaanullaahi calayhimna ay tatbiiqiyeen wax badan bay fuliyeen cabdullahi bni cabbaas waad ogtihiin waa tarjumaan alqur'aan nabigeennana u duceeyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay cilmigii baray qur-aanka tafsiirkiisii baray axaadiistii wax walbaba ayuu ilaahay baray wuxuu la jeclaa dadkoo dhan ayuu inuu sida asaga ou noqdo cilmiga ilaahay siiyey inay dadku dhan wada helaan ayuu jeclaan jiray oo xadiidkaanu tabaqaya sooma jeedi cilmiga ilaahay siiyey inay dadko dhan wada helaan buu jeclaa waxaa hadalladiisa oo shiku ka soo guurinaya wuxuu dhihi jiray innii la amuru cala alaayati min kitaab illahi waxaan soo maraa markaan qur-aanka akhrinayo aayad ilaahay kitaabkiisa ka mida oo aan macnaheedu anigu aad u fahamsanoo garanaya macnaheedii fa awaddu ana annaasa kullahum tacallamuu minha maa aclamu yacni marka wuxuu leeyahay yani fa awaddu ana annaasa kullahum yaclamuuna minha maa aclam waxaa marka jeclaadaa aayaddaas aan hadda soo maray dadkoo dhan sida intaan ka aqaanoo kale inay ka bartaan baan jeclaadaa buu leeyay intaan ka aqaano kale inay ka maaratay iyaguna ay ka bartaan oo ka yaqaanaan ayaan jeclaan lahaa buu yidhi aad baan u jeclaan lahay buu yidhi marka khayrka aad dadka la jeclaatay ka mid a waxaa la mid imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi imaamu shaafic wuxuu dhihi jiray imaamkaa weyn wey wadidtu ana annaasa tacallamuu hada alcilma waxaan aad u jeclaa buu yidhi aad u jeclahay dadku inay cilmigan aniga aan bartay oo culuum shariica ah inay bartaan markay bartaanna walam yunsab ilaya minhu shayun inaanan aniga waxna la ii nisbaynin oon la dhihin shaaficiga cilmigaas ka bartay inaan lai odhanin dadkuna cilmigooda bartaan ayaan jeclaan lahaa buuri marka khayrka walaalka inaad la jeclaato waxa weeye waa diin weeye ajri iyo hawaab fara badanna waa laga helaa wanaagga inaad walaalkaa la jeclaato qofka muslimka oo walaalkii la jeclaado waxa weeye waa ilaahay agtiisa baad wax wanaaga ka helaysaa miisaankaada xasanaadka ilaahay kuugu kordhinaya arrinkaas waa marka waa shay aad aad u weyn weeyaan alxadiidu ahaali cashar xadiidkii saddexii tobnaad marwiyun can anas bni maalikin radia allahu canhu anas ibni maalik oo khaadimkii nebiga ah salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaa maaragtay nebiga ka wariyey can اnabiy sala اllah alay wasalam qaala nebigu inuu yidhi laa yu'minu ma rumeeyo axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu jeclaado liakhiihi walaalkii oo u jeclaado maa yuxibu linafsihi naftiisa waxa uu u jecel yahay ilaa oo walaalkii u jeclaado iimaan kaamil ah lagama helaayo ayuu rasuulku yidhi rawahu lbukhaariyu wamuslim bukhaari iyo muslimna xadiidka way soo saareen hada wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wcala aalihi wasaxbi ajmaciin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online